wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha maamulka jubbaland ayaa sheegtay in ili kuguda jira xiliyada badda iyo kukacayan dabeelada islamarkaasina lambaahanya inay taxadir badan iyo muujaan kalluumaysatada wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha maamulka jubbaland maxamed cumar boonow yaa kalluumaysatada ankadegi inay badda gudaasha iyo ongalna xiliyada badda ayay ka santa wasiir ku-xigeenka ayaa sheegay in ka wasaarad ahaan mar walba xil ku saaranta wacyigelinta kalluumaysatada taas oo laka ilaaliyo iniyo khatar angelina naftiyo waxaa halkan uga faa'iidaysanayaa kambaniyada iyo iskaashatooyinka xilliyada dabeelaha inay maaragtay khatarada iska ilaaliyaan iyaga iska wacyigelaan sidaad ogtihiin wasaaraddu xilli walbo ama mashruuc walbo ay qabanayso waxaa ku jira qayb wacyigelina qaybta wacyigelinta waxaan ugu talagalnay dadka inay mar walba ku ku baraarugsanaadaan safetiga inay qaataan baddi markay aadayaan biyo qaataan badbaado qaataan meeshay aadayaan g p s-ka ay qaataan waxaan ognahay marka qaarkiis inay taa doonta ay dhumi karto laakiin haddii g p s-ka ay wataan waxa weye wax badan baa usii fududaanaya meesha ay joogaan meesha magaalada u jirto dhinaci magaalada ka jirto waxyaalahaas o dhan way u fududaynaysaa waxaa kaloo halkaan ayta uga faa'iidaysanayaa dadka ka shaqeeya ku shaqeeya shabaagaha caaga shabaagaha caaga sidaa wada ognahay hay-adaha qaybooda kala duwan wasaaraddii bulshadii halkaa fadhido ay mas-uul ka yihiin guddoomiyaha iyo daladda inay dadka ka wacyigeliyaan oo xilli walbo ciddii ay arkaan shabaagaha caaga ah iyo dukaamada lagu iibiyeyba inay soo sheegaan markaa iyada aan ka howlgalno annagoo markaaseta ka dowlad ahaan ah waayo wacyigelintu waa bixinay waqtigii aan u qabanay way dhaaftay taa iyada ah waxa weeye bulshada caqabad badan bay ku haysaa waxaad arkaysaa shabaagtaas macbal inay tahay oo caag ah badday ku go-aysaa khayraad badan baa ay qabsanaysaa khayraadkiiba halkaa ku baaba-ayo ayagana kuma intifaacsanayaan baddina kuma noolaanayo shabagaas baa maarata iska dhexaynaya weligiis aan dhammaanaynin marka taa iyada ah wasaaraddu amarna way ka soo bixisay amarkaasna wuu dhaqan galay ciddii hadeertaas dhuumaalaysanaysa waxaan ka rajaynayaa inaad guddoomiyaha qaybta degmada iyo daladaba inay maarata ka howlgalaan arrintaas mar walbana maarata ay soo sheegaan wasaaradda wax ka qabanayso xeebo gobolka jubbada hoose ayaa xiliyadan weliba ku jire dabaylo xoogan waxaana soo saameyn shargadiisan yoonjeysidanga kalluumaysatada jubbaland